barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa talaado laba iyo tobanka bisha sebtembar sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyadana waxaa maanta halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah gudaha soomaaliya waxaa kusoo badanaya dhallinyarada jidhkooda dhisaya islamar ahaantaasina ku dadaalaya in ay jimicsigu ay kaalin weyn ka geystaan jim inaa dheelo waxaa u kalafay inaa inaas caateeyo oo muuqaalkay dhiso sidada kale waxaa u kalafay in gabdhaha haysa jeclayn in in calool loo jecel yihiin maxaan kala gudin oo six bag leh
waxaa kaloo aad maqli doontaan caqabadaha haysta dhallinyarada ka midka ah bulshada la haybsooco iyo dadaalada ay wadaan ee ku aadan sidii ay uga gudbi lahaayeen caqabadahaasi marka aad ogaatiin inaanu kaa aqoon badnayn kaa karti badnayn kolley waxaad ku dhiiranaysaa wax walba inaad qabatid laakiin haddaan aad aqoon lahayn dee dhallinyaradii waad ka habsaantay dhallinyaradii waad ka hatay ragga ugu badan inta ugu badan imika waaba mastery b h d baabay ku socdaan
kaalmihii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka inta uu socdo ka maqnayn cagkutala ku dhaaftiyo wakhti tagay ma soo noqon haddaad toosi laydo sabti tahay u garan
yaa salaam waxaa kale ood maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
kooxda al-shabaab ayaa madax furasho ku sii daysay saddex gabdhood oo samafalayaal ahaa oo bishii julaay ay ka afduubteen deegaanka farlibaax ee gobolka hiiraan saddex gabdhood oo la shaqaynaya hay-adda helo trust ayaa gacanta al-shabaab ku jiray tan iyo bishii julaay mid ka mid ah helada gabdhahan ayaa v o a u sheegay in sii deyntooda ay ku bixiyeen lacag madax furasho oo u dhexaysa shan iyo toban kun ilaa iyo labaatan kun oo dollarka maraykanka gabdhaha la sii daayey ayaa howlo samafalaha u joogay deegaanka farlibaax oo qiyaastii shan iyo afartan kilomitr dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan
falcelino taageeraya cunaqabateynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo rogtay dalkaasi kuuriyada waqooyi ayaa ka soo baxaya qaar ka tirsan dalal ku yaala eshiya laakiin qaar badan ayaa waxa ay shaki ka muujinayaan intaasi ay saameyn ku yeelato golaha ammaanka ayaa waxa uu isniintii shalay cunqabateen adag oo dhaqaale soo rogay oo ka dhana dalkaasi kuuriyada waqooyi tallaabadaasi oo ah mid lagaga jawaabayo tijaabadii nukleerka ee ay samaysay kuuriyada waqooyi saddexdii bisha sebtembar ee bambka hidrojinka ahayd haddii cunaqabateynta cusub si buuxda loo dhaqangeliyo ayaa waxa ay yaraynaysaa ku-xirnaanshaha caalamiga ee dhaqaale ee dalkaasi iyo shidaalka uu markaas uga baahan yahay barnaamijkiisa nukleerka iyo genida gantaalada cunaqabateyntii bishii hore qaramada midoobey kusoo rogtay kuuriyada waqooyi ayaa ahayd mid dalkaasi ka mamnuucaysa in uu dibadda u dhoofiyo waxyaabaha ay ka midka yihiin cuntada badda birta iyo dhuxusha oo ay ka soo geli jirtay adduun dhan saddex bilyan oo dollar
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a meelaha lagu sameeyo jimicsiga hadda waa kuwo aad u mashquul badan iyadoo dhalinyaro badan ay ku tartamayaan qaadista biraha iyo inay jidhkooda dhisaan qaar ka mid a dhalinyarada ayaa jimicsigan soo waday muddo dheer halka kuwo kalena ay hadda uun ku soo biireen dhallinyaradan qaarkood waxa ay la hadleen barnaamijka dhallinyarada ee v o a da waxaay sheegeen in sababaha ugu weyn ay jirkooda u dhisayaan ay tahay in gabdhihii ay la hasaawi jireen qaarkood ay dalbadeen inay is soo dhisaan waryaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa booqday goob ay ku jimicsadaan dhallinyaradaas islamarkaasina warbixintan nooga soo diray
meelaha lagu sameeyo jimicsiga hadda waa mid mashquul ah waxaa qaadida biraha iyo samaynta jirdiska ku bartamaya dhallinyaro badan waa howl maalmeed ama shaqo guri oo loo soo diray dhallinyarada qaarkood hablaha ay la wadaagaan haasaawaha ayaa ka dalba in jidhkooda ay soo dhisaan siduu v-oda u sheegay cabdiraxmaan ciise waxaa jiimkan waxaa- jiim inaan dheelo waxay u kalifay inaa een, in asxaabtay oo aan muuqaalkay dhiso teeda kale waxay u kalifay in gabdhahaysa jecelen nin ka- nin caloloo jecel yihiin maxaa ka mid ah, in oo six back leh Een, ehm, haddii si kale loo fiiriyo jiimka maxaa ka dhidi ninkiiba hadduu dhis qofku markuu dhisan yahay iyo qof oo caafimaad badan yahay wuxuu ka caafimaad- wuxuu ka caafimaad badan yahay qofka caylan qofka caylan maxaa kala jira caa- caafimaad daro iyo cuduro badan aa- aa- aa soo weeraro
gabdhuhu hadda ma xiiseeyaan ragga cayilan waxayna isha ku hayaan ragga leh sigisbaaga cabdulaahi xasan ayaa u sheegay v o a in hablaha soomaaliyeed kuwooda guurdoonka hadda isha ku hayaan agtarada jirkooda dhisa taasina ay ku dabaqaan dhallinyarada xiriirka uu kala dhexeeyo ay qofba asbaabo badan ay kulifo Ee, tusaalehaan oo kale aniga tayda markaa ka hadlo jiimka horta body building waaye jirkoo dhisa Ee, dhallinyarada badanaa qof waxaa ku kalifo hablihii soomaaliyeed oo badankood dhahayaan wiil dhisan ama jirkiisa oo dhisan yahay israacsan arabna ani ahaan oo kale taa fikradda dhallinyarada oo ku raacsanahay in la isdhiso jirka la dhiso dad badan way jiraan agtarada ugu daysto dad badan dunida dadka la socda oo kale xataa anagi maaha oo dhallinyarada keliya isma dhisto waxaa isdhiso odayaashii bashiir cabdiwaaxid aadan shantii sane ugu dambaysay wuxuu xoogga saaray qaab dhismeedka jirkiisa waana tababara jiim wallaahi ciyaarahan waxaan ku soo biiray Een, horta balwadkay waa jiray ilaa yaraanteeda ilaa deertaan Een, kadibna waxaan la soo kulmay dhallinyaro badan oo jiim qaadayso saas awgeedna waxaa igu dhaliyey xifaaltan jiim Een, haddeertaanna waxaa ku faraxsanahay inaan jiimkan macallin ka ahay oo ardayna taraini siinayo dhallinyaro badan oo soomaaliyeedna aan soo dhisayo
bashiir aadan wuxuu si gaara xoogga u saaraa qaabdhismeedka murqaha waana midda u suuro gelisay inuu ka qayb galo lagdanka gacanta oo dhowaan uu qabta muqdisho faraxsana inaan kasoo qayb galo tartankan ligdanta gacanta ciyaarta waxaa maanta ku hami weynahay ama guulayaha inaan joogo finaal waxaan ka soo raayay saddex degmo oo kale ah wadajir dharkiinley iyo kaxshiqal haddana waxaan rajaynayaa inaan guulaysto degmada igu aadan insha allah inaan guulaysto
ma ahan oo keliya wiilasha ee waxaa yara door firfircoon ku leh hablo badan oo iyana iscaateeya xilligan samiire xuseen ducaale waa tababare dhismaha jirka hablaha haddaba maxaa gabdhaha keena goobaha jiimka
walaalbacaal xantii gabdhaha aan kula sheekaystay oo qol aan ku galnay oon daa xiranay maad rabtaana v o a ka sheego waayahay midda keliya oo magaalada taalo oo qarsooneyn baan sheegayaa mid midda gaarka waa noo haynaya gabdhaha waa iga kala cararaan haddii kaleeto waxaa jira wax la dhaho atriish iyo atoora xamarka jiro marka filmaanta hindida haa filmaanta hindida baan ku tixannahay filmaanta ameerikaanka baan ku tixannahay heesayaasha baan ku tixannahay marka wax walba wixii aad muuqaal ahaan u aragtay baad doonaysaa oo iska dhex raadinaysaa marka wiilka haddaad ku qa- ku tiraada niyo nin dheer oo waxaan rabaa six pack ah oo jaakadiisa ku siman asna wuxuu ku leeyahay atriishada meesha oo ninkaas la ciyaarayso uma egid marka ninkaad adi adiga shul qaatay anig maxaa gartaa marka gabadhii way ku qasbantahay dee aad toori raadinayso inaad tirishada iska dhigto Aha.
suuqa caashaqa maalmihii dambe waxaa mashquuliya su-aalo isweydiinayaan lamaalayaasha xiriirka jacayl uu ka dhexeeyo wiilashu kal hore waxay gabdhaha weydiiyaan sideed ku tahay cunno karinta haddase habluhu waxay wiilasha weydiinayaan ma tahay mid leh sigisbaag cabdulqaadir okey v o a muqdisho
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington heebsooca lagula kaco qaar ka mida bulshooyinka soomaalida ayaa caqabad ku noqday qaar ka mida dhallinyarada waxaana jira haatan dadaallo la doonayo in arrintaasi lagaga gudbo aadam waa urur ay ku bahoobeen dhallinyaro ka soo jeeda bulshooyinkaasi kuwaasi oo isu abaabulay sidii ay u kobci lahaayeen aqoonta xirfadda iyo wax soo saarka bulshooyinkaasi gaar ahaana dhallinyarada wariyaheena v o a barkad maxamuud kaariye ayaa waxaa wareystay guddoomiyaha ururkaasi qadar jirda siciid
bal horta looga waran waxqabadkiinu muxuu yahay
aadam ahaan waxqabadkayagu waxa weeyaan waxay loo aasaaseen bay u taagan tahay dhallinyarada inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ay u taagan tahay waxyaabaha kale qabataan maxaa kamid yaalada kale ee aadam ay qabato waxaa ka mid a aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rightska oo ah xuquuqaadkii madaniga ahayd aadam maxay u taagantah aadam waxay u taagan tahay oo markii hore aan u samaynay markii aanu magaca u raadinaynay enjoga waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min aadam wa aadam min turaab waxay sheegaysaa sinaan marka magacii aadam no nebiyaan aadam ka tafiirmay ayaanu waxaan u samaynay kelmad isku xidhaysoo marka ingiriis ahaan loo soo gaabiyona ay noqonayso academy for development and advocacy of minority macnaheedu yahay akaadamiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay si fiican waxaa jirta waxyaalaha waxqabadka haddii aan mid mid u taabto aadam siddeetan arday oo dadka laga tirada badan yaho agoona ayaa bishacaas laba sano kahor ku wareejinay oy kafaalo qaadatay bishacaas agoon ahaan loo diiwaangeliyey sidoo kale aadam waxay gacanta ku hayaan oo bermineda oo bil walba urur hiil la yidhaahdo sweden ka dhisan usoo ilaa iyo shan iyo labaatan qoys oo danyara oo aadamna ay wakiil uga yahay ururkaasi ay soo dhexmariyaan wixii ardayda ama dadka ay dhaleen inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada iyo iyo iyo asaasaadka marka waa samafal iyo waxbarasho guud ahaan markaad ha haddii laga hadlayo dee bulshadan aanu kasoo jeednaa dhan walba markii hore way ka habsaameen hadday tahay siyaasadda hadday tahay waxbarashada hadday tahay horumarka sidaad sheegtay dhinacyo kala duwan baa loo tiriyaa in laga habsaamay idinkoo dhalinyar suurursataad tihiin intaan ogahay tiraba ilaa shan guddoomiyaa soo maray akaademigan dulucda ama waxa idin muuqday ee ka qabanayseen dhaqdhaqaaqiinan ama ololeyntan marka laga hadlayo xuquuqda madaniga ah muxuu yahay wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqaasi kolley wuxuu ahaa xuquuqdii naga maqnayd sidii aan u heli lahayn ayuun baanu isku urursanay dhallinyaradii intii aan isku bidaynay inaanu aqoon laynay ama jaamacadahan ka soo baxnay taasaana sababtay in dhallinyaradayadii isbartaan bulshooyinkii kale oo markii aanu asaasnay ilaa afartaniiyaan ahayn maanta alxafadillahi alxamdi dee raggii ka soo baxay waa raggaa hormuudka u ah maanta bulshada aadam maxaa la taaban karo ama tilmaami kartaa ee ka qabateen marka xuquuqdii madaniga laga hadlayo aada leedihiin waxaan tusaale ugu noqon karnaa bulshooyinka sida magaciina ka muuqata inaan cidina cid ka sarreynin markaad shaksiyan adigu aad aamintid aqoontiina aad yeelatid ka kale maanta ee dhallinyarada aad meel iskuku timaadaan markaad la afrajkiisa is eegtaan markaad ogaatiin aanu kaa aqoon badnayn kaa karti badnayn kolley waxaad ku dhiiranaysaa wax walba inaad qabatid laakiin haddaan aad aqoon lahayn dee dhallinyaradii waad ka habsaantay dhallinyaradii waad ka hatay ragga ugu badan inta ugu badan imika waaba masterid b h d baabay ku socdaan inay gaadhaanba waxaanu yaalladaanu qaban waxaa ka mid ah iminka waxaanu wadnaa inaanu xirfaddii bulshada aan dib ugu soo noqono oo skiiliskii xirfaddii bulshadu alahayd aanu kor u qaadno aanu kaabno aanu dhiirigelino aan u sameyno muxuuaha mashaariica u dalbano sidii aanu kor ugu qaadi lahayn skiiliskii bulshada waayo waad arki kartaayo maanta dee skiiliskii cidhiiri buu noqday halkaas aynu saafno skiiliska markaad ku celcelisay macni waxaad ka wadaa xirfadii gacanta laga qabanaya ha noqoto ama tumaalidii ama timajaridii ama kuwii la xidhiidhay sida la ogyahayna warshada maxaliga ama wax soo saar ee guud ahaan soomaalida waxa weeyaan tumaalka iyo bartuunka iyo agabkii loo baahnaa arrintaasi maxay tahay xirfadda idinka qorshaysan ama imika qabanayseen waxa weeyaan waad aragteenoo dee iminka xirfadii intii ugu badan suuqay kasii baxaysaaba oo dee timajaridii de iminka etoobiyaan baaba yimidba wadankii oo ku haysta tumaalidii sidoo kale iyadana de waxa batay agabkii sperbartiska dibadda laga keenay oo wixii wadanka lagu sameynay waaba yaraadayba oo beeraho kale wixii lagu xagaafiy waad garanaysaa de imika waa lasoo dejiyaaba markaa si taasina uga baxdo dadkan bulshadan xirfadoodiina ay u noolaato waxaan isku dayna inaan mashaariico badan ku dalbano falilah alxamdi waa jiraan mashaariico imika aan bilaabi doono dhowaan waxaanu qabanaynaa skiiliskii qaybo ka mid a ayaan ayaan ayaa la boromoodgelinaya maalgelin lagu sameynaya dib xirfadii loo loo loo loo tariin garaynaya lana siinaya muxuu ahaa businessna loogu furaya
kaasina wuxuu ahaa waryaheena magaalada hargeysa barqad maxamuud kaariye waxaana uu wareysanayay guddoomiyaha ururka aadam ee dhallinyarada qadar jirdo saciid
waa tahay heestaasi aad maqlaysaan ayaannu ku yaranasan doonnaa waxaana ku luuqaya cabdirasaaq iskalaaji heesta waa talo
talay dhaaftiyo ariniga dasowdan tirayadeedi saqda dhexe la toosa dolmoon timahaldhaalay markaan tabayeen helay cashaqaan tusmayliyo mantixgelinin intixgelinin dhalashada dolmoon timahaldhaalay markaan tabayeen helay cashaqaan tusmayliyo mantixgelinin aad kelinin dhalashada niyar dalaka bowday markaan taaba qaaday taam noo qootay garaashadu qofkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydi kala tuuristaydi ma la tahay tahay ma la tahay dhibashada niyartalo ka bowday markaan taaba qaaday amnoo qootay garaashadu qofkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydi kala tuuristaydi ma la tahay la tahay ma la tahay dhibashada cagkutala ku dhaaftiyo wakhti tagay ma soo noqon haddaad toosilaydo jabtay tahay u garan waqti tagay ma soo noqon haddaad toosi laydo jabtay tahay u garan lay midaan dumarba lagu tirin markaan taagnay reer wacan umanteela dhiganine ana qalad anaa qalad tallaabsaday midaan dumarba lagu tirin markaan taagnay reer wacan umanteela dhiganine ana qalad anaa qalad qalad tallaabsaday niyar talaka bowday markaan taaba qaaday taam noo qootay garaashadu qofkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydi kala tuuristaydi ma la tahay la tahay ma la tahay hibashada niyartalo ka bowday markaan taaba qaaday taam noo qootay garaashadu qofkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydi kala tuuristaydi ma la tahay la tahay ma la tahay dhibashada niyadtalo gabowday markaan taaba qaaday tamnoqootay garaashadu qofkii dhacay matamaaniyey isla toosnidaydi tala tuuristaydii ma la tahay la tahay ma la tahay dhibashada
yaa salaama codkaasi macaan ee cabdicasiis iska laaji iyo heestii tolo halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington barnaamijka dhallinyarada
waa tahay markana kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aan dhegaystayaal ku horeyno waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan james league ha yeeshee kulmo ayaa dhacay horyaalka dalka ingiriiska naadiga westham waxa ay la ciyaarteen naadiga hundersfield town laba gooli waxba ayayna kaga adkaatay sidoo kale dhinaca iyo sbain malaaqay las balmas saddex gooli gool naadiga las balmas ayaa guusha ay ku raacday kulmada maanta dhici doona ee champions leaga waxa ay yihiin gruubka e naadiga benfika waxay martigelin doontaa naadiga waddanka ruushka ka socota c s k a moscow halka manchester united iyo f c barcelon ay dheeli doonaan ciyaaryahanka paul bogba ee manchester united u dheela ayaa sheegay inuu tabay heesta lagu furo ee ciyaaraha champions league islamar ahaantaasina uu rajeynayo in naadiga united ay sannadahan iyo sannado kaleba ay horyaalkaasi qaaradda yurub wacdar ka dhigto gruubka b kulamada dhexi doona waxa ay kala yihiin naadiga bayan munich waxay la dheeli doontaa naadiga anderlech halka celtic ay la dheli doonto naadiga baris san german ee waddanka faransiiska ka socota gruubka c naadiga chelsea ayaa la dheli doonta naadiga kharaabaq f k halka rome oo dalka talyaaniga ka socotana la dheli doonta naadiga atletico madrid oo waddanka spain ay markaasi naadiga roma ay naadigaasi martigelin doonto gruubka d ayaa waxaa kulanka xiisaha leh uu yahay naadiga barcelona waxay la dheli doontaa naadiga yuventus waxaana dhegaystayaal naga xasuusinaa in labada naadi barcelona yuventus ay xilli ciyaareedkii laga soo gudbay ay ku kulmeen samafinalaha champions leaga markaas oo naadiga kubadda cagta ee yuventus ay usoo gudubtay finalaha kana adkaatay naadiga barcelona olombiakos waxay la dheeli doontaa naadiga sporting c p waxaana kulamadan dhammaantooda ay yihiin kulamo maanta dhici doona maalinta beritaa sidoo kale kulamo kale oo xiise badan ayaa dhici doona waxaana kulamada beri dhici doona dhegaystayaal haddaan idin dulmarna ka mid a naadiga liverpool waxay la dheli doontaa naadiga sevilla liverpool muddo sannada ayay ka maqnayd horyaalka hayeeshee hadda ayay dib ugu soo laabtay maribor iyo spartak moscow ayaa dheli doona faynor manchester city ayaa wada ballansan shakhta donetsk s s c napoli ayay la ciyaari doontaa f c borto iyo basigtas ayaa dheli doona kooxda resen bols sports libzig iyo monaco ayaa dheli doona halka real madridna ay la dheli doonta naadiga apol nicosia tottenham hotspur waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee brushia dortmund dortmund waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahankooda daafac marco batra oo la sheegay inuu dhaawac markaasi naadiga kubadda cagta ee brushia dortmund uga maqnaan doono dhegaystayaal xubinta cayaarana halkaas haynoo joogto mahadsanid jamaal axmed cusmaan ayuu kaasi ahaa oo ili daadinaya barnaamijka dhallinyada iyo xubintii ciyaaraha halkaaad weli nagala socotaanna waa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana jamaal axmed cusmaan oo istuudiya ugu weliyo ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtiga noo saamaxo inuu dib noo xasuusay qodobadii warka ugu doorkaroona mahadsaned ibraahim kooxda al-shabaab ayaa madax furasho kusii daysay saddex gabdhood oo samafalayaal ah oo bishii julaay laga afduubtay deegaanka farlibaax ee gobolka hiiraan saddexda gabdhood waxa ay u shaqaynayeen hay-ad layidhaahdo helo trust waxna gacanta ay ugu jireen kooxda al-shabaab tan iyo intii la afduubtayba mid ka mid ah ehlada gabdhahaas ayaa v o a u sheegay in sii deyntooda ay ku bixiyeen lacag madax furashoa oo u dhexaysa shan iyo toban kun ilaa iyo labaatan kun oo dollarka maraykanka kooxda al-shabaab ayaana ilaa iyo hadda arrinkani ka hadlin maxkamadda sare ee maraykanka ayaa si kumeel gaar ah u soo saartay amar u oggolaanaya maamulka madaxweyne trump inuu sii wado siyaasaddiisa xakamaynta qaxootiga taasoo meesha ka saartay xukunka maxkamadda hoose u ogolaan lahaa qaxootiga qaar inay waddanka soo galaan islamaanta oo talaadahaba qaadi antony kennedy ayaa soo saaray amarkan kumeel gaarka isniintii waxaana uu ka dalbaday dadkii dacwadda ka keenay inay kasoo falceliyaan ilaa iyo gelinka hore ee talaadada maanta
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay jamaal haatanna sabab kaleha amood ina suntaadii habeenada waan ka seexan waayo seedaha goyse codkii macaanaaye hibe maxamed hibe nuura
heestaasi hiba maxamed waxay gunaanadu ahayd barnaamijkii ee duurnimadan maanta idinkaga imaanaya v o e dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduriya ayaa idinla socodsiinayey maxamed cabdi xasan sandheere dhinaca iyo isku duburiidka farsamada iyo noo qaabilsanaa tan iyo kulan dambeyn dhammaantiyo isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
Soccer.